Xijaabka ma ahan kaliya quruxda dumarka Soomaaliyeed ee sidoo kale xijaabka waa quruxda gabdhaha Muslimiinta ah. Xijaabkana dumarka waxa uu ka dhigaa dumar dhan walba ka asturan. Sidaan wada ognahay ayaa ah in xijaabku waa Allah ka soo dejiyay toddobada sano korkooda, ayna waajib ku tahay gabadh walba oo Muslimad ah inay xidhato xijaabka. Haddaba qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa gabdhaha ugu baaqay inay xijaabka iyo asturaadda ku dadaalaan.
Waxaa aniga magacayga la yiraahdaa Xalimo Cabdi Xaashi. Faa'iido weyn ayuu u leeyahay la'annahu diinteena muslimka ah ayay xijaabka ku soo degay. Waa faral in ay qaataan xijaabka dumarka oo ay asturnaadaan oo ay iska daayaan qaawanaanta. Faa'iidooyin aad u weyn ayuu u leeyahay la'annahu diinta ayaaba ku soo degtay marka saa ayaad ogaanaysaa. Gabdhaha kalena waxaan kula talinayaa ee muslimaadka ah ee reer Dhoble ee degmada Dhoble ku nool in ay xijaabka qaataan oo is asturaan oo is hagaajiyaan oo diinteena tixgeliyaan oo wax walba oo dharka qaawan ay iska ilaaliyaan ayaan u wacyigelin u fidinayaa insha Allah.
Magacayga waa Istarliin Cumar oo ku nool magaalada Dhoble. Muhiimada uu xijaabka noolahay waa asturnaanta. Siduu Rabbi ku sheegay kitaabkiisa isagoo u daliishanaya aayadaha quraanka. Sidoo kale asturnaan ayuu nooyahay. Hablaha Soomaaliyeed waxaan ku baraarujin lahaa ama aan u sheegi lahaa inuu xijaabka asturnaan u yahay inay xijaabka qaataan. Xijaabka inuu qurxiyo quruxda dumarka waa xijaabka. Marka waxaan ku baraarujinayaa walaalayaal maadaama aayad quraan ay ku soo degtay. Haddana hadhow markaa dhimato intaas oo maro lagugu geynayo. Sidee kuugu suurto gashay in aad oo qaawan waddada aa marto. Marka waxaan ku baraarujin lahaa inay xijaabka qaataan gabdhaha Soomaaliyeed.